in ka badan shan iyo toban qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dagaallo u dhexeeya laba beelood oo ka dhacay deegaano u dhow degmada xaradheere ee gobolka mudug dagaalkan oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan qof ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyinka warshubo iyo lebi nuur aadan dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ku aadan dhuldaaqsin ah oo la isku qabsaday haddaba maxamed colaad ayaa dagaalkan ka waraystay goobjooge lagu magacaabo cabdi maxamuud oo ku sugan mid ka mida deegaanada uu dagaalku ka dhacay dagaalkaas gabaarihii shalaf u bilowday subax hore oo aduu hal saac iyo bar laba saac udhexayda adiga ilaa iyo maqribkiina wuu socda xalay dhulka lagu dagaalayo meel berkeda laga qodo waayo berkedo oo dad reebaadiya ay ka qodanayaan adiga dadkaas dadaa lagu soo weeraray berkedahaas qodanaya oo xoola dhaqataa iyagoo macnaha baraakihii qodanayay kusoo weerareen shilafoog meeshaasa xabaddu ka bilaabatay ilaa iyo maqribkiina way socotay wax khasaarahoo dhibasho la sheegay tiradooda ama ku dhaawacmay dagaalka niw dhaawacu ma yara dhaawacu ma yara adugu labaatan iyo dhowru gaarayaa dhimashaduna ilaa adugu afar iyo toban ilaa shan iyo toban inuu yidhahaan umalaynaa dagaalka xalay xalay dadka macnaha shala gala maqribadii ilaa subaxii dadkii ahaa wa waa gartay marka dagaalkan muxuu salka ku hayaa cabdi wuxuu ku hayaa deegaan deegaanuu ku hayaa deegaana laysku hayaa deegaan dadkii halkaa dhaawacyadu ay kasoo gaareen oo dagaalada wax ku noqday xaggee loo qaaday dhaawacyadoodii dhaawacyadii waxaa loo qaaday qaybna cadaadaad loo qaaday qaybna goraceel qaybna xarar dheere waana dad isku qabiil oo dad kala dheer ma ahan waa macnaha oo ehel ah marka deegaanada lagu diriraya haddaad sawir ka bixiso ma dhul la degan yahayba mise waa meelo cidla ahoo dumarka iyo ciyaalka aanay kaaga dhaweyn dhul la degan yahay waaye dhulka xool xoolaha lagu dhaqdo la degan yahay waaye oo shacab dad shacabaha degana meel magaalaha maaha elmiyi waaye khasaaraha kasoo gaaraya dadka meesha ku dhimanaya dadka rayidkaa waaye ma ogtahay waxa dhimanaya ala maqlayda oo intaasoo qof oo dhimanaysa ama dhaawacmayda waa dadka rayidka oo meesha jooga ee dawlado ku dagaalaya oo kale ma jiraan deegaanku odayaal buu leeyahay oo labada reerooda diriraya odayaal dhaqan bay leeyihiin iyo waxgarad cid ilaa iyo hadda u istaagtay oo kala dhex gashay labada dhinac si dagaalka loo qaboojiyo wallahi waan waan hadda ma taagna adigu mar hadda ka hora macnaha waan waan badan la galay cidda labadan beelood waxaad og tahay hadda ka hor in badanay iskafeen in badanay dagaaleen maalin ka horna maalin ka badanna dagaalkooda hadda ka hor ma uusa socon waa lala yaaban yahay hadda dagaalkan labada maalmood ka socdo ma garan wax hadda markaan soo kala dhexgalay ma jiraan walaalow wax hadda soo dhexgalay ma jiraan deegaankaana waxa weeye in badan dalku kusoo laalaabtay oo hadda wax maanta cusub ma ahan awal waa la dhexgeli jiray waa lagu daalay faraha laysaga qaada umalaynay sidaa ay hadda socota waa gartay hadda xaaladdu iminkanaad ila hadlaysa xaaladda degaankii lagu dagaalamay waa sidee hadda xoogaa xilligan hadda xabaddu way degan tahay hadda xilligan xabada dhici mayso laakiin lama kala dheera meelihii waa laisku muuqdaa goobjooge lagu magacaabo cabdi maxamuud oo khadka telefoonka ugu waramayay maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a